dib u hagidda halkan iyo hadda jimicsiga waxaa la doorbidaa inaad kursi ku fadhiisato jimicsigan waxaan jeclaan lahaa inaad ka warqabto jirkaaga iyo isku xidhka dhulka u dhig labadaada lugood si adag dhulka toosi dhabarkaaga gacmahaaga ku hay boodyahaaga madaxaagana toosi fiiro u saar xiriirka ka dhexeeya jirkaaga iyo kursiga sidee ayaa dareemeysaa inaa kursigan ku fadhidid halkee si sax ah uga dareemeysaa inuu kaa hayo kursiga lugahaaga baridaada dhabarkaaga dareen sida ay cagahaagu u taaban yihiin dhulka iyo sida uu dhulku ku hayo halkeebaad ka dareemeysaa in lagu hayo xooga saar meesha aad joogto fiiri hareeraha oo sharax deegaanka iyo naftaada maxaad aragtaa maxaad aqoonsan tahay isku day inaad tan u sameyso sida ugu saxsan uguna macquulsan xaggee joogtaa naftaada u sheeg halka aad joogto waxaan joogaa ma ka haysaa wax fikrad ah waqtiga la joogo waa maxay waqtiga sideed halkan ku timid naftaada u sheeg saacadda ay tahay isku day inaad tan u sameyso sida ugu saxsan uguna macquulsan sanadka bisha maalinta saacadda hadda waa may koodeeda labada kun toban iyo afarta waa sax tusaale ahaan saacadda waa sagaalkii iyo toban iyo shan daqiiqo naftaada u sheeg in xusuusta iyo fikradaha hadda ku dhibayo in ay qeyb ka yihiin waxyaabihii lasoo dhaafay ogsoonow in wixii lasoo dhaafay aysan haatan ka ciyaareynin door noloshaada hadda hadda waa nabad qabtaa waa nabad qabtaa markii aysan jirin khatar dhab ah xilligan xaadirka ah maxaad dareemeysaa hadda sideed u aragtaa eerkulka miyaad qabowdahay ama kuleel tahay ma dareemeysaa dhabarkaaga iyo kursiga dharka aad xirato waa maxay codadka aad hadda maqashay ma jiraan wax urin ah oo aad ka warhayso naftaada u sheeg waxa aad si sax ah u aragto tusaale hadda waxaan maqlaa neefsashadeyda iyo roobka daaqadaha ku daadanayo hubi sida aad dareemeyso hadda weli miyaad dareentaa deganaan la-aan kacsanaan ama walwal ma sheegi kartaa sababta keentay ma waxbaa dhacay ma jiraan waxyaabo hareerahaaga ku dhibayo fiiro u yeelo waxa socda xooga saar neefsashadaada si degan u neefso gudaha iyo dibadda dareen sida neeftaadu jidhkaaga usoo galayso oo sanbabadaada u buuxinayso hawo qabow ma ka neefsataa sankaaga miyaad si hoos u dheer oo tartiib ah u neefsan kartaa dareen sida neeftaadu u socoto jidhkaaga isku dhaaf hawada miyay kuleel tahay miyaad afka ka neefsataa u fiirso neefsashadaada xoogaa daqiiqado ah si degan u neefso gudaha iyo dibadda tan samee muddo markaad si tartiib ah u neefsato una soo bixiso aad dareento aragto maqlayso urinayso waxaad awoodid ku celi naftaada meesha aad joogto waqtiga ay tahay naftaada u sheeg inaad nabad qabto hadda oo aysan jirin khatar dheeraad ah